Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Maamulka Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay kulan muhiim ah oo looga hadlayay diiwaangelinta xogta gaadiidka. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda, agaasimo waaxyada kala duwan ee gaadiidleyda kagala soo xulay qaybo ka mid ah maamulka Somalilan. Agaasimaha Wasaaradda Gaadiidka iyo Horumarinta Jidadka Injineer Axmed Maxamuud Cabdi ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedada iyo muhiimadda kulankan.
muddadii howlgalku socday waxaa la diiwaangeliyey kun iyo siddeetan lix siddeetan iyo lix gaadiida la diiwaangeliyey ee gobollada dalka kale laga diiwaangeliyey gaadiidka saddex nooc baa markaa ay u qaybsamayeen gaadiid shaqaynaya gaadiid dayactar ku jira iyo gaadiid howlgaba xogta gaadiidka waxaan is leenahay waxaa dhiban boqolkiiba soddon markaa faahfaahinta xogta iyo dhammaan wixii kale ee u baahan in howlqabadka la sii wado waxaa faahfaahin doona agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb gashay kulankan ayaa bogaadiyey.
waxaan ku darayaa in lagu daro see fatiga gaadhigu mabad qaba wada marista oo iminka oo kale caalamka marka haddii waxay leeyihin m o t bay leeyihiin ifriyeer waa la saaraa gaadhigii haddaanu waddadiiba see fatigii sax ku hayn ma noqonayso markaa waxaan soo jeedinayaa wasaaraddu inay kusoo darto inay geerash u gaaro oo dowladda ah inay sbeer baartiski iyaguna yihiin wax kasta laga helo lacagtii dowladduna halkaa ay ku xarooto halkii bareefa tegi lahayd taana waan soo jeedinayaa aad iyo aadna way u mahadsan yihiin
waa u guul maanta inaynu halkan isugu nimaadno innagoo ka wada hadlayna mustaqbalka baabuurtan iyo gaadiidka aynu mas-uulka ka nahay eh, iyo instituushanadaynu mas-uulka ka nahay Eh, waana wax fiican in laga wada hadlo Eh, dhibta ugu badan ee haysata waxa weeye gaadiidkeenna dayactir la-aan waa kulan muhiima waa kulan aan is leenahay wax weyn ayuu ka tari doonaa xoogaal noqoshada gaadiidka dowladda sida horteenna taalla ashandaha horteenna yaalla waxa uu daaran yahay maanta dhammaystirka gaadiidka dowladda in la dhammaystiro duwaan la diiwaangeliyo Si kastaba ha ahaatee, kulankan ayaa waxa uu ku soo ilaaday is-afgarad guud oo lagu taageeray qorshaha wasaaradda ee ah in la mideeyo diiwaangelinta gaadiidka lana hirgeliyo nidaam casri ah oo lagu keydiyo xogta si loo xaqiijiyo adeegyo tayo leh iyo horumar waara oo dhanka gaadiidka ah.